بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب ما يكره في المساجد باب بيان ما kii cadayntiisii buu u baab yahay yukrahu la nacaayo fi lmasaajidi masaajida dhexdeeda in lagu sameeyo yani masaajida dhexdeeda wixii lagu kahanayo ayuu u baab yahay وبالإسناad qاla xadaثna yaحyى بن cثmaan بn سacيid بn kaثيir بn dinari الxمصy whuwa صdوq caabid qala xadaثna mحmed بn xmyra whuwa الsaliixiy alximsiyu saduuq qaala xadaثna zayd bnu jabirata alansaariy waa soo marnay zayd bnu jabira aada buu daciif u ahaa can daawuuda bni اlxusayn can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama markaas zayd laga bilaabo sanadka intiisa kale shalay aan soo marnay ayb oo daawuud bnu اlxuseyn laftiisa xadiiduhu can cikrima warbaa ku jira ayaa ku jira can ibni cumara can rasuuli llahi sal l slama qaala wuxuu yihi nabiga khisaalun arrimo ama qaybo laa tanbagii ma habboona fi lmasjidi masjidka dhexdiisa yani kuma habboona ama khisaalun qaybo qaybaha oo laa tanbagii aan habboonayn fi lmasjidi masjidka dhexdiisa aan ku habboonayn maxay tahay laa yutakhadu laga dhigan maayo masaajidka dariiqan jid meel marka dariiq oo layska marmaro oo aan lagu leexanaynin cibaado iyo aan loo imaanaynin oo keliya marid un loo maro ma laga dhiganayo walaa yushharu laguma yacnii muujinaayo fiihi masaajidka dhexdiisa silaaxun layskulama baxo masaajidka dhexdiisa hub layskulama baxo ayb oo dad baa imaanayo muslimiina hubkaas marka bannaanka la keenayo wuxuu dhibi karaa hayruhu walaa yunbadu laguma daa laguma sii daayo fiihi masaajidka dhexdiisa biqowsin qaanso laguma sii daayo walaa yunbadu yani nabada waxaa la yidhaha idaa shadadtahu uma arsaltahu shayga markaad qaansada intaad xirto oo dabadeed aada marka sii dayso ayb waqiila waxaa la yidhi idaa jadabtahu qaansada markaad jiidid qaansada marka qoraysaa usoo qallooco iyo dhexda watar ayaa uga xiran watar ayaa la yidhaha ama boqon fallaarta waa la dhexgeliyaa waa la jiidaa marka masaajidka dhexdiisa marka laguma jiido qaanso ay idaa jadabtahu uma arsaltahu sababta waa maxay qof muslima inay asiibtaan laga cabsana walaa yunharu laguma firdhiyo fiihi masaajidka dhexdiisa nablun gamuunno gamuunadiina masaajidka laguma dhexdaadiyo laguma firdhiyo walaa yumaru lalama maro fiihi masaajidka dhexdiisa bilaxmin hilib nii-in oo ceeriin ah hilib ceeriin ana laguma dhex maro masaajidka lalama dhex maro hilibka ceeriinka dabcan de wasakda iyo waxna waa ka daadanaa waxaa dhici karta inuu dhacaan iyo carun iyo wax ka daataan urkiisa xataa meeshii de kawaan inay u ekaato masaajidkii lama rabo saas walaa yudrabu laguma garaaco fiihi masaajidka dhexdiisa xaddun ciqaab qof xad laga oogayana masaajidka dhexdiisa laguma karbaasho qofka xad loogama oogo waayo qofku waa qaylinaa dhiig baa ka imaanayo masaajidkii waxyaabahaas oo dhan marka waa u xun tahay walaa yuqasu lagama qisaasto fiihi masaajidka dhexdiisa min axadin qof lagama lagagama qisaasto masaajidka dhexdiisa qof inuu qof ku dilo oo dadaan uga qisaasana uu yidhaahdana maya walaa yutakhadu lagama dhigta masaajidka suuqan meel wax lagu gato oo beec iyo shiro iyo suuq lagama dhigta lagama yeesho masaajidka dhexdiisa marka xadiidkan sanadkiisa de zayd bnu jabirat alansaariy ayaa ku jiro waa daciif isagaana xadiidku marka uu ku cilaysan yahay laakiin waxyaabahan uu sheegaya qaar ka mid ah axaadiid baa ku soo aroortay oo inaan wax lagu gadanin masaajidka dhexdiisa inaan yacni xad lagu oo inaan hubkii inaan qofkii uunan la dhex marin leeb ama gamuun uusan afka haynin isaga si aynan dad u asiibin waxyaabahaas dhan axaadiid saxiixa waa kusoo aroortay ayb وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي هو أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان عن ابن عجلان هو المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو ريبي عن البيع بيع أيو ريبي والابتياع إيا قدشدا إيو عن تناشد الأشعار gabayada in lagu tiriyey fi lmasaajidi masaajidda dhexdooda lagu tiriyey ayuu reebay nebiga sal ll ly slam umuurahana marka umuurada masaajidka wixii loo dhisay ayay ka hor imaaneysaa oo haddii masaajidka wax lagu gadanayo wax lagu kala gadanayo masaajidkii marka in dadkii cibaado ay ugu sahlanaato ma fududaaneyso oo xadiidku wuxuu ah fa ina almasaajida lam tubna lihada gabayo in lagu tiriyana marka macnaheedu mar gabay laguma tiri kara ma aha laakiin in laga dhigta meel gabayga laga lala soo doonto masaajidda oo lagu gabyo masaajidda oo dadkii ninkii gabay inuu iska dhageystaba rababa masaajidka uu usoo doonanayo lama rabo waayo masaajidka cibaadaa loo imaadaa laakiin gabay in marmar haddii aan dadkii ku cibaadeysanaya aysa dhibaynin marmar in gabay laga tiriyo wax dhib ma laha oo xasaan ibnu thaabit nebiga gabyaagiisa masaajidka dhexdiisa uu ka gabiyi jiray mararka qaarna mimbaraaba loo dhigi jiray oo nebigu wuxuu dhihi jiray ku rid gabayga fa ina ruuxa alqudusi yu-ayiduka ruuxulqudsi jibriil ayaa ku xoojinayo oo garabkaaga galayay saas u dhihi jiray oo gaalada marka lala jihaadayo de carabka iyo afka iyo anaan ujeeda carabka iyo gacmaha iyo adimada iyo iyo maalka intaba waa lagula jihaadaa iyo qalinka waxyaabahaas oo dhan marka shicirkiina hadda wuxuu ku jiraa mararka qaar waxaa keenaysa marka baahi oo lagu jihaadkii wax lamida amaa nadmiyaalka ama gabayada culumta lagu soo dhaweynayo oo maalan xadiidkii oo kale fiqigii oo kale luqadii carabiga oo kale ayaa si loo xifdiyo macluumaadka ayaa gabay laga dhigay manduumaadkaas weligeed masaajidda waa lagu bara jiray oo marka kaasoo kale marka waa la ogolyahay maalan de kutub badan ayaa qaab gabay u samaysan naxwada alfiyada kamid a xadiidka musalaxa marka la fiiriyo alfiyooyin uu leeyahay iyo kutub fiqiga sidoo kale usuul fiqiga sidoo kale kuwayaalkaas cilmi waayo ayaga ee qasadku maahan gabay iskaga la yskaga baashaalayo ama laskaga layska soo doontay in gabaygaas layska dhegeysta iyo maaha ee gabayada kuwa xaaraanta ana masaajidda waa laga fogeynaa min baabi owlaa sida gabayada hijaa-iga oo qabiilada la caynayo o kale ashicru lhijaa-i carabta noocyada gabayadeeda waxaa ka mid ah shicir shicirada laysku weeraro oo hijaa-iga ma laga sameynayo masaajidda dhexdeeda in muslimiinta ama qabiil dhan la caayo de waxay xadiidku wuxuu ahaa ina min afra alfira an yahjuwa arajulu alqabiilata biasrihaa been waxaa ugu been badan qofku inuu qabiilo dhan oo hujuumo kulligeed oo qabiilo dhan wax ka sheego marka waxaas oo kale masaajidda in la keeno xaaraanay noqona waxaa kaloo iyadana xaaraan noqonayso gabayada hazalka nooc kaloo isna ashcaarta carabta kamida waxaa la dhihi jiray hazal hazalku marka waxa uu yahay jacaylka iyo caashaqa iyo waxyaabahaas laba weliba usii kala baxaa ghazal sariixa iyo mid cafiifa ay u kala qeybeen midka sariixa waa midka naagta tilmaamaheeda iyo jirkeedaba loo dhaadhacayo waxaas masaajidda in la keeno maaha iyadana waxaa kaloo iyadana kaba sii daran waxyaabahaas ashcaarta ama qasaa-idda ilaahay xaqiisa meel loogaga dhacayo ee shirkiga xambaarsan shirkiga xambaarsan masaajidda in la keeno maaha waana in laga nadiifiyo dadka masaajidda mas-uulka ka ahna inay ilaahay uga cabsadaan oo maalan haddii marka ashcaar ka tarjumayso shirki wixii ilaahay ilaahay cid kale la siinayo o kale kuwa marka iyagu haddaad fiiriso annaga waxaa dhici karto dadkeenna qaarkoodda carabiga ma yaqaanaan in badan oo kamida waxay u haystaan wax fiican inuu yahay waxyaaba wax fiican la moodaayo ayaa haddaad fiiriso yacni waqaaxaadka iyo xumaanta ku taallo waxaa dhici karta xumaantii yahuudda talmuudkooda kitaabka yahuuddu ay haystaan meel ka dhacyo badanaa ku yaalaan qur-aankuna waa sheegayo laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa yuhuuddu marka ilaahay bay wax ka sheegi jireen qaarkood marka waxaa ku taallo inay isla murmeen yacquub iyo ilaahay baad dooday hebel iyo ilaahay baad dooday markaasuu yidhi hebelkii ilaahu anu waxaas kaama yeelin ilaahay baa marka malaa'igtaa loo gar dhigtay malaa'igtii ilaahay bay xukunka saartay waxyaabaha noocaas oo kalea wax diina ma aha shuqul yahuud waa nacam kutubo iyagana marka wax kutubo lagu sheegaayo oo manaaqibka iyo waxyaabaha lamidka ah ayaguna waxa ku yaalla noocaas oo kale wax noocaasa ku yaalla wax noocaas oo kale ah ku yaallo dadka marka waxaa laga dhaadhicinaa ma fahmaysaan adinka ha ku degdeginina ukaadiya ma fahmaysin baa laleeyahy maxaa loo fahmi waayeyna qur-aankii oo kalaamullaahi haddii la fahmaayo war ou nin qoray aan la aqoonin oo majhuula saan u fahmi weyneyna nacam dadku luqad carabina waa yaqaanaan wax ka waaweynay fahmayaan marka waxyaabaha noocaas oo kalea iyaguna waxay mudan yihiin in diinta laga dhex bixiyo waxaa nasiib daraa dad maanta inay uqaylinayaan oy leeyihiin waxyaabahaas waadaan akrisa jirnaan fiicnaa jirnay iyo haddaan xunnahay iyo dad marka aan da jiro iyo caafimaad kale aqoonin waayo kuwaas ayb waxyaabahaas marka gabayada noocaas oo kale ah waa laga dheeraynaa masaajida nacam ayb waayahay wbihi qaala xadaanaa axmed bnu yuusuf asulamiyu wahuwa abulxasan annaysaburiyu xaafidun hiqa laqabuhu xamdaan baa la dhihi jiray qaala xadaanaa muslim bnu ibrahim wahuwa alfarahidiyu hiqatun qaala xadaanaa alxaariث bnu nabhan wahuwa aljarmiyu matrukun rawaa lahu tirmidiyu bnu maaja qaala xadaanaa cutbat bnu yaqdana wahuwa araasibiyu daciifu min afraadi bni maaja can abi saciidin wahuwa shaamiyu abu saciidin shaamiy majhuulu can makxuulin can waathilata bni اlasqac wafii samaaci waathilata min wafii samaaci makxuulin min waathilata kalaamun oo makxuul waathila ma ka maqlay ikhtilaaf baa ku jira bukhaari fi taariikhi اlawsat wuxuu sheegay inuu ka maqlay bazaarna sidoo kale u sheegay iyo juuzaqani abuu mushir isaga waxa uu yidhi maa saxa lahu ilaa can anas anas unbuu wax ka maqlay bis marka waatila kama maqlin ibn abi xaatimna aabihiis wuxuu kasoo raray inuu yidhi makxuulun lam yasmac min waathilata xaakim isagana kitaabkiisa macrifatu macrifatu culuumi اlxadiidka wuxuu yihi makxuulun can الصaxaabati xawaalatun makxuulun can الصaxaabati xawaalatun intaasba marka muqaldaay uu sheegay sharxiisa marka xadiidkan dhowr cilaa ku jirta saaad arkaysaan alxaariث bnu nabhaan cutbat bnu yaqdaan abu saciidin الshaami iyo inqiطaac bayna makxuul iyo waathila ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama qaal nabigu waxa uu yidhi janibuu masaajidakum masaajidiina ka fogeeya sibyaanakum ilmihiina yaryarka ah wamajaaniinakum iyo kuwiina waalan washiraarakum iyo kuwiina sharta yacni ahlu sharta ah wa beycakum beeciina ka fogeeya wa khusuumaatikum doodiinana ka fogeeya wa rafca aswaatikum iyo codadkiina kor uqaadistoodana ka fogeeya wa iqaamata xuduudikum xuduudiina inaad ku oogtaanna ka fogeeya wa salla suyuufikum seefihiina inaad ku siibataanna ka fogeeya waittakhiduu waxaad ka dhigataan calaa abwaabihaa iridaheedana almaaahira yeela yani waitakiduu ka dhiga calaa abwaabihaa irdaheeda korkeeda almaaahira yani nadaafad nadiif nadiifiyo ka yeela wajamiruuhaa unsi ushida fi ljumaci jumcooyinka jumcooyinkana unsi ushida ayb oo bukuur iyo markaa wax ku sameeya xadiidkan marka dacfi baa ku jira qaarkiis waxyaabaha uu sheegayo de xuduudda in laga dheereynayo iyo beeca iyo waxyaabaha iyagu axaadiid waa kusoo arooreen saxeixa meeshaa marka xadiidkan baa dad badan waxay u isticmaalaan janibuu masaajidakum sibyaanakumta ilmaha yararka inaan masaajid la keeni karin dadka qaar baa xadiidkan u deliishanaya oo marka waxay leeyiin ilmaha yararka masaajid in la keeno ma aha dabcan ilmo yaryar oo aan la kontarooli karin ama masaajidkii ku kaadinayo in la keeno ma aha ile masaajidda in la nadiifiyo dahaaro waa lagu cibaadaysana laakiin cunug asagoo hadda aan kaadinaynin oo hadday kaadi haysa kaadi hayso ku dhahayo ama mid ayba xafaayad iyo wax u xiran tahay oo aan masaajidka hadda ku kaadinaynin haddii qofka uu masaajidka keeno uu soo geliyo wax dembi a maaha qaladna ma aha waayo ilmaha ilmaha yaryar xilliga rasuulka xasan iyo xuseen iyo ayagoo adba dhacdhacayo aan saanta celi karin ayay masaajidka intay nebiga ugu yimaadaan isoo sujuudsan bay korka ka fuuli jireen ilmaha haddii marka masaajidka laga buriyana xaggey aadayaan marka duurkay dadka ku dhibayaan ee dhagax ku tuurayaan marka ma masaajidii marka haddii ilmihii masaajidii la keeno oo lagu barbaariyo wax fiican waay laakiin waa in la dabdi karo ilmihii in masaajidka laysaga soo diro laga tagana sax ma aha oo ay dadka dukanaya masaajidka ku dhibaanna sax ma aha ayb dadka waalan ayaguna hadday masaajidka dadkii ku cibaadaysanayo ay dilayaan ama ay looga cabsi qabo ilaa dadka waalan qaarna waxbay dilaan kuwana waa iska un dad iska degan waayo kuwaas oo kale wax dilaayo dabcan masaajidka in laga fogeeyo waayo laga dheereeyo dadka mas-uulka ka ah ay ka fogeeyaan ayb dadka ahlu shartaana masaajidka inay ka fo laga fogeeyo ahlu sharta marka de iyagu masaajidkii meesha wax lagu islaaxinayo way haddii laga dheereeyo sharta soo kusii badan mayso inayna wax ku dhibin unbaa muhiima ilaa in hadduu soo galo u dukanaayo ahlu shar hata ha ka bax masaajidka ma la dhahayo inuu wax dhegeysto iyo waa la rabaa wuxuu yidhi warafca aswaatikum masaajidka in codka kor loogu qaado dadkan tuugsanayo hadda oo aan laga joogi karin oo mid halkaa ka qaylinaa mid halkaas ka mid halkaas mid halkaas oo dadkii masbuuqiintoo salaadii ragcaadkii dambe u istaagayba waswaas ku dilaayo waa laga celi karaa masaajidda weliba hadday yeeli waayaan waa la zajri karaa waa la canaanana dadkuna maahan inay yidhaahdaan war iska dhaaf maskiinka waa masaa-ila falaa tanharaan la yidhihin saa-ilkan hadduu si edaba wax u weydiisanaa in la canaanta ma aha laakiin hadduu dhibaayo hayruhu waa la canaanana waa laga celina dadkana marka waxyaaba aan ayagu aysa shaqo ku lahayn ay iska dhex galaan masaajidda jooga qaarkood qaala baabu nawmi fi lmasjidi hurdadii xukunkeeda caddayntiisiiba uu baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdeeda la hurdo masaajidka ma la seexan karaa taasuu rabaa inuu ka hadlaa wa bihi qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayrin qaala akbaranaa cubayd llaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara waa sanadka mashhuur waay waana macruuf qaala waxa uu yidhi ibnu cumar kunaa waxaanu ahay nanaamu inaan seexanayno fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama waqtigii nebiga masaajidkan seexan jira marka in masaajidka la seexan karo xadiidku tusaa ayb masaajidka marka in ay bannaan tahay in la jiefto culummadu marka waa isku khilaafeen bacdi ahlilcilmi waxay ku tageen qofkii aan guri haysanin ama dhib qabo oo kale iyo seexashadiisu dhib male kii guri haystase inuu masaajidka jiif ka dhigta ma aha waxaa kale qaar yidhaahdeen jiifka la ogolyahay maalintii iyo waayo qofka un inuu maalintii qofka ku cibaadaysanayo xoogaa inuu seexdo masaajidka dhib ma laha oo loo ogolyahay qaar saasay dheheen qaarna waxay yidhaahdeen rag iyo dumarba masaajidka inla inay jiiftaan dembi ma aha yacni xaaraan ma waa bannaanta waxaa laga hadlaana waxay tahay jiifka bidaatihi jiif ahaantiisaan uga hadlaynaa annaga laakiin haddii zamanku fasaaday maalan oo qofka masaajidka jiifanayaba aan la ogeyn waxa uu yahay iyo xaalkiisa oo hadduu rabo yacni masaajidka inuu xadaayo ay dhici karto qaribaad kale inuu u socdo ay dhici karto kaas oo kale marka waxaa la hor masaajidka bis jiif waa la diiyey waa la dhihi karaa sababta loo yeelaana waxay tahay masaajidka in marka la ilaaliyo waayo masaajidka yacni in la xifdiyo oo la ilaaliyo waa lays amray albaabada masaajidda maxaa loogu sameeyey oo albaab loo sameeyey oo loo qufulaa habeenkii oo loo xiraa oo maxaa loo sameyn haddii kale masaajidkii wuxuu noqonaa meel wax walba iskaga saalix u ah ayb marka haddaad yoga qaar marka iyaga laftooda marka qofkii da aan guri iyo wax haysanin asxaan waa loo samey karaayo guri in loo ijaaro oo la yidhaha intaas guri meeshaasa guri aan idinkaga ijaaraynaa dega laakiin masaajidka dhib in loo soo jiido darteed waa loo diidi karaa markaasna maahan in jiifka xaaraan a la dhahayo ma aha ee waxa daba socdo waayo waxa markaas laga hadlayo ayb وبه قال xdثnا أبو بكر بن أبي شhيبة qال xdثnا الحسن بن موسى وهو الأشيب ثقة qال xdثnا شhيبان بن عبدالرحمن وهو النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنa يعيiشha بن qays بن طkفة xdثه ninkan marku تhdيibka iyo kutubtii فروucdiisa ninkan markay sheegayeen yaciish xaalay samaynayaan waxay ku leeyihin dikfa yani waxay leeyihiin taqadama fii dikfa ba'da haddaad tagtid oo dikfa aa fiirisid maku dhahaayo dikfa wayuqaalu yaciish maku dhahaayo dikfa marka waaba yaciishkan aabihiis waayo maaha yaciishku ma aha walidalika yaciishku tarjamo kuma laha taqriibka tarjamo marka yaciishu bnu ibni dikfa tarjamo kuma laha binaan calaa dalika marka waa majhuul ninkan ayb marka aada dikfa aada tagtana wuxuu ku leeyahay dikfatu bnu qaysin saxaabiyun bau dhaha dikfatu bnu qays saxaabiyun rawaa lahu abu daawuuda wanasaa-iy abu daawud iyo nasaa-i buu u sheegay sababtoo ah annagu hadda dikfatu bnu qays maba hayna ibnu maaja wuxuu leeyahay isagoo yaciishu bnu qays bni dikfata muxuu ka dhigay marka yaciish aabihiis yaa waayo aabihii buuna ka warinaya xadatahu can abihi aabihiis marka maxaa la dhahaa qays bnu dikfa la dhahaa idan fii sunan ibni maaja waqaca fii sunan ibni maaja qays bnu dikfa ayaa ku dhacay walidalika qaafka markaad aadid wuxuu leeyahay qays bnu dikfa huwa dikfatu bnu qays waayo ku leeyay marka ibnu maaja waa isdaba mariyey difa dikfatu bnu qays waaye ninka yaciish aabihii waa dikfatu bnu qays ee qays ibnu dikfa ma aha anaad maxaa noo yaalna qays ibnu dikfa noo taalo qays ibnu dikfa ma jiro waa dikfatu bnu qays waa isdaba mariyey ibnu maaja wuxuuna leeyahay marka xadiidu nowm ayuu wariyey annowm fi lmasjid kan marka walidalika marka dikfatu bnu qays daal siina ramsi looga dhigaa qaaf ma looga dhigaayo liannahu lam yaqac fii sunan ibni maaja dikfatu bnu qays dhan maba ku dhicinba qays bnu dikfa ku dhacay ma fahamteen meeshaas marka ayb wa kaana min asxaabi sufati buu ka mid ahaa asxaabu sufa qaala waxau yihi qaala lanaa rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu nagu yihi indaliquu taga فانطلqnaa waan tagnay ilىa beyti caaئiشhata ayaan tagnay وaأklnaa وasharibnaa waan cunay waana cabnay faqaala rasuul الlahi صلl ل slm nebigu wuxuu yihi in shiئtum haddaad doontaan nimtum haahunaa meeshaanaad seexanaysaan wain shiئtum haddaad doontaanna inطalqtum ilى اlmasjidi masaajidkaad aadaysaan qaala waxau yihi faqulnaa waxaanu nihi bal nanطaliqu ilى اlmasjidi bal masaajidkaan aadaynaa aan tegaynaa marka maxaa waxaa ku jira marka bal nanطaliqu ilى اlmasjidi wain shiئtum yani wuxuu yihi indalaqtum ilى اlmasjidi markaasna bal nanطaliqu ilى اlmasjidi marka waxay ka dhigan tahay waayahay masaajidka taga seexdana nacam wanimtum fiihi tanaliquuna indaliquu ila yani tandaliquuna ila lmasjidi watanaamuuna fiihi waa seexanaysaa sida almutabaadir ila dihni saas waayo ilaa waxaa la yihi ama gurigan jooga oo seexda ama masaajidka taga oo seexda waayo macnaha mugta markaasa dhan masaajidkaan tegaynaa ay masaajidkaan tegaynaa waana seexanaynaa nebiguna waa u ogolaaday asxaabu sufan hadda masaajidkan ayba deganaayeenba seexan jireen ayb xadiidkan marka ninkaa yaciish baa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayu masjidin masjidkee ahoo wudica awal markii ugu horreysay la dhisay wabihi qaala xadaanaa caliy bnu maymuunin الraqiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin wa albahiliyu xadaثna clي بن mحamedi whuwa طanafisiyu qala xadaثna abu mucaawiyaةa عan الأcmaشh عan ibrahim الtaymiy عan abihi عan abi darin الغifaariy qaala qultu yaa rasuula اllah waxaan ihi buu yihi rasuul allow ayu masjidin masjidkee ahoo wadica awalu markii ugu horreysay dhulka korkiisa laga la dhigay oo la yeelay qaala waxau yihi almasjid اlxaraam masjid اlxaraamka qultu waxaan idhi uma ayu kee ku xigay qaala uma almasjid alaqsaa masjid alaqsaa baa ku xigay beyt almaqdis qultu waxaan idhi kan beynahumaa imisaa udhexayso qaala wuxuu yihi arbacuuna caaman afartan sana udhexaysa hunaa fiihi ishkaal ishkaal baa meeshaan marka ku jira masjidulxaraamka nebi ibraahim baa dhisay masjidulaqsaana waxaa dhisay nebi sulaymaan nebiyullaahi ibraahim iyo sulaymaanna kun sano ka badanaa udhexaysa see afartan sano marka loo yiri afartan oo xadiidkaan sheegay ibraahim iyo iyo sulaymaanna kun camalaa udhexaysa culimada marka waxay yidhaahdaan nebiy masjidulxaraamka iyo masjidulaqsaba dhismaha ugu horreeyey iyo aasaaskii ugu horreeyey nebi ibraahim iyo nebi sulaymaan ma kala dhisin oo dhismayaal ka horreeyaa jiray marka ee iyagu marka tajdiid iyo markay baaba-een ayay tajdiid ku sameeyeen binaan calaa dalika marka afartan sano masjidulxaraamka marka waa ka horreeyeyba nebi ibraahim aahaarta qaarna ibnu xajar kitaab uu ka alifay aahaarta qaar waxay tilmaamayaanba in nebi aadam ou dhisay kacbada aahaaraa saas tilmaamaysa marka waxaa dhici karta marka inaan laga hadlaynin nebi ibraahim iyo nebi sulaymaan dhismahooda afartan udhexeeyay lagama hadlaayee labada masjid ayaa afartan sano udhexaysay dhismahooda dhismihii koowaad amaa nabiyullaahi ibraahim iyo sulaymaan ayagu marar danbay dhiseen ayb tawjiiha marka culimada saas u tawjiihiy uma alardu uma intaa dabadeed alardu dhulka laka musallan meel lagu tukaday kuu tahay dhulku fasalli ku tuko xayu ma xaysu maa adrakatka meel allaale meeshay kugu soo haleesho asalaatu salaada meeshay kugu soo haleesho ku duko marka tarjamada iyo xadiidka waa iska daahir mudaabaqada si isu mudaabaqeynaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan almasaajidu fi duur masaajida xaafadaha dhexdooda ku yaalo yani masjid marka la dhisaa in xaafadaha laga dhiso meel aan la degenayn inaan masaajid laga dhisin wa bihi qaala xadaثana abu marwan mxamed bnu cuثmaana huwa alcuثmaaniyu qaala xadaثana ibrahim bnu sacdi huwa almadaniyu hiqat can ibni shihaabi can maxmuud bni rabiic alansaariy wa kaana maxmuud wuxuu ahaa qad caqala inuu gartay oo xasuustay majatan tufitaan majaha rasuulullahi sal l slam nebiga uu ku tufay min dalwin wadaan xaggeeda uu biyo kaga soo qaaday fii bi'rin lahum ceel ayaga ay lahaayeen agtiisa yani wadaan biyo ku jireen buu nebiga biyo kusoo qaatay afkuu ku ku shubtay markaasuu wuxuu kusoo shubay uu maxamuud ibnu rabiic ayuu biyihii kusoo sayriyey kusoo shubay markaa de maxamuud wiil yaroo ahaa shan jir meelahaas u ahay markaas nebigu marka wuxuu uga dhigayay marka kaftan iyo inuu isku soo dhoweeyo iyo maadaama cunug yar oo ahaa isaga maxamuud marka maxamuud arrintaasoo xasuustaa macnaha dee waxbau nebiga ka xasuustaa unbaa hadda meesha loo keenay ayb nebiga sal lla l slam ayuu wax ka xasuustaa can citbaana bni malikin الsaalimiyi wa kaana wuxuu ahaa citbaan imaama qowmihi qowmkiisa imaamkoodu ahaa bani saalim qolada wa kaana shahida bedran beder buu xaadiray maca rasuuli llahi sal l slam qaala wuxuu yihi ji'tu rasuula allahi sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii aniga qad ankartu waxaan inkiray min basarii araggayga wax ka mida yacnii indhihii sidii hore maahanoo aada wax uguma jeedo waan wa ina sayla daadka ya'tii waa imaanayaa fayaxuulu beynii wa beyna masjidi qowmii wuxuu kala teedayaa marka daadku aniga iyo masaajidka qoomkeyga meesha aan ku tujiyo nin indhihiina xoogaa beelayna waa ahay daadadkaa imaanayaan daad baa imaanayo daadkii marka aniga iyo wuxuuna kala dhexgelaa masaajidkii aadidiyaa dhib igu noqonaysa marka wayashuqu calaya waxaa marka dhibaayo korkeygu dhibaya ijtiyaasuhu gooyntiisa dooxaas biyuhu maraayaan inaan dhan inaan gooyo waa idhibeen fa in ra-ayta haddaad aragto an ta'tiyanii inaad ii timaado fatusalliya aada ku tukato fii beytii gurigayga makaanan meel aada uga tukato attakiduhu aan ka dhigto musallan meel lagu tukado yacnii lakaana xasanan waa ii faahmi waa rabi lahaa fafcal hayeel cafwan fafcal sameey jawaabtii haddaad u aragto inaad guriga iigu timaado marka aanan masaajidka gaari karin meel gurigayga kamida iigu tuko oon ka dhigto meel masjid ah guriga aan ka dhex samaysto meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka gurigiisa meel yaroo oo uga uga dukada waa ka samaysan karaa dhexdiisa ayb waxaa kaloo laga qaadanaya salaada nebigu barakaysana sala allahu calayhi wasalam oo meesha uu ugu dukado u ishaaro nebiga ayuu rabaa inuu marka ku dukado marka uunan masaajidka tegi karin ayb qaala waxau yihi nebiga afcalu waan yeelayaa faqadaa calaya rasuulu llahi sal l slam nebigaa igu soo kallahay wa abu bakrin iyo abu bakr bacdama ishtadda nahaaru maalintu markay adkaatay wasta-dana waa idin dalbaday nebiga gurigiibuu marka markay maalintu maalin weyn noqoto barqadi camud waa idin dalbaday fa-adintu lahu waan u idmay guryaha marka lasoo gelayo in fasax la weydiisto ma soo geli karaan la yidhaahdo dalaq in layska soo dhaho ma aha fa-adintu lahu waan u idmay falam yejlis ma fadhiisanin xataa qaala ilaa uu yidhi ayna tuxibu an usaliya xaggeed jeceshahay inaan kugu tukado laka adiga min beytika gurigaaga aan kaaga dukado xaggeed rabtaa meeshaana waxaa laga qaadanayaa qofka waxa loo wacday ee muhimadda loogu yeeray marka hore inuu ka bilaabo hadda nebiga waxaa loogu yeeray salaad inuu guriga ugu dukado salaadiiu ka bilaabaa marka qisada anas ibnu maalik marka hooyadiis ay u yeertay nebigana nebiga marka casumaad iyo cuntaa loogu yeeray markaas cuntadiibuu ka bilaabay markaasna kadibuu salaada dukaday hadba wixii loogu lagugu yeeray baad ka bilaabee marka aadaabta saas fa ashartu lahu waxaan u ishaaray ila almakaani aladii uxibu meesha aan jeclaa an usalliya fiihi inaan ku tukado faqaama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa kacay wasafafnaa khalfahu gadaashiisaan ku safannay fasallaa binaa ragcatayni laba ragcowna tujiyey labadaa ragco marka waa waxay ahayd ragcatayn adduxaa salaatu duxay ahayd waqtiga marka la feeriyey waxaa laga qaadanaa meeshaas mas'alo kale oo ah salaadaha sunnooyinka mararka qaar waa laysku jamaacaysan karaa mar mar salaaduhu saddex nooc waay midna jamaacay asal ku tahay salaadaha sunnooyinka ah waay jamaacada marka salaadaha asalka waa waxaa ka mid a salaatulkusuufka iyo waraxmadoobaadka iyo istisqaha iyo salaada ciidda iyo taraawiixda iyo jamaacay asal ku yihiin ayaga midna jamaaco maba lagu dukanayo waa rawaatibta salaadaha duhurka markii la dukada labada ka dambeysa ma laysku jamaacaysanaayo qeyb saddexaadna jamaaco asal kuma aha laakiin marmar waa dhib ma laha salaatuleylkaa ka mid a nebiga waa kii xudeyfe iyo ay la tukadeen ibn mascuud iyo midaan oo kale hadda duxada marmar in jamaaco lagu dukada dhib ma laha laakiin in caado laga dhigto salaatu duxa laysku jamaacaysto mar walbo waxay noqonaya bidca waayo ixdaathu shicaarin fi ddiin shicaar oo jamaaco oo cusub ayaa salaadaas loo yeelaa mana lahan ayb uma اxtabastuhu waan cishtay nebiga calaa khasiiratin baan u cishtay hilib aan u sameeyey khasiira marka waa hilibka suqaarka ahoo yacnii la googooyo oo yaryaro suqaarka annaga aan dhahno taas oo tusnacu lahum iyaga loo sameynayo ayb tus taas oo tusnacu lahum iyaga loo sameynayo baan u celiyey markaa nebiguna waa ka yeelay sidii buu marka ku joogay wa bihi qaala xadahanaa yaxya bnu lfadl alkhiraqiy marka meesha waxaa laga qaadanayaa almasaajid fi dduur xaggeeda qeybta hore wa kaana imaama qowmihi bani saalim waa ku le wuxuu leeyahay marka waina sayla ya'tii fayaxuulu beynii wa beyna masjidi qowmii xaafadaha dadka deganyihin marka masaajid waa laga sameyn karaa xilligii nebigana ilaa waxaa la yidhahda toddoba masjid ayaa ku taalla madiina oo masjidunabowiga aan ahayn oo weliba ku aan aad uga dhedheerayn xataa qaarkood muqaldaay sida uu sheegaya laakiin jumcada iyo kale dabcan kan nebiga unbaa lagu duka jiray salaada jumcaha ayb وبه قال xdثna يحيى بن الفضل الkhرقي qال xdثna أbو عاmر هو العqدي qال xdثna حماد بن سلمة عن cاaصم وابن أbي النجود عن أbي صالح أbي صالح السمان عن أbي هريرةa أنa رجuلا من الأنصاaر nin أنصاarta kamida أrsلa إلىa رasuuلi الlahi صلى اه سلم نبgu uu cid diray أn tacاaلa ay tacاala kaalay io imaam faخuطba lii masجida masجid io xariiq io calaamey fi daari daartayda dhexdeeda usallii fiihi aan ku tukado wadalika kaagaasina bacdamaa camiya markuu indhabeelay bay ahayd fa jaa-a nebiga waa yimid fafacala sidaa ayuu yeelay xadiidka isnaadkiisu waa xasan oo ibn abi najuud baa ku jira oogaa war ku jira wabihi qaala xadahanaa yaxya bnu xakiimi wahuwa almuqawim abu saciid albasriyu hiqat xaafidu caabid musanif qaala xadaana bnu abi cadiy can ibni cawn can anas bni siriina can cabdilxamiid bn اlmundir bn اljaruud wahuwa alcabdiyu hiqat min afraadi bni maaja can anas bni maalikin qaala sanaca bacdu cumuumatii adeeraday qaar ka mida waxay sameeyeen linabiyi sal l slam acaaman bay u sameeyeen nebiga cunto faqaala linabiyi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi inii uxibu waxaan jecelahay an ta'kula inaad cunto fii beytii gurigeyga dhexdiisa inaad wax ka cunto watusaliya fiihi aada ku tukato qaala faataahu waa u yimid oo fi lbeyti gurigana dhexdiisa faxlun ayaa ahaa derin derin laga sameeyey caw cawdaas oo laga soo jaray ama laga keenay geedtimireed lab ah asalka faxligu waa dakarka addakaru min kulli shay ayaa faxl la dhahaa hadda marka faxliga waxaa loo jeedaa waa derin waa derin dirinta marka waxaa laga sameeyey caw cawdaas oo marka asalkeedii hore ka timid geed timireed dakar ah lab laga soo guuray min hadihi اlfuxuuli geed timireedyadan oo ka ah xaggooda ka ahaatay oo labka ah fa amara nebigu wuxuu amray binaaxiyatin dhinac minhu guriga ka mida fakunisa waa la xaaqay wa rusha waa la rusheeyey fasallaa waa tukaday wasallaynaa macahu waana la tukanay anakana mar haddii gurigii lagu dukaday xaafad masaajid waa laga samaysan karaa qaala abu cabdillaahi bnu maaja wuxuu yihi alfaxlu huwa alxasiiru waa derinta alladii qad iswadda madoobaatay muddo taallay macna qaala baabu taطhiiri اlmasaajidi wa tadyiibihaa masaajidda in lala tahiro iyo in la udgiyo in la nadiifiyo udug loosii yeelo masaajida la nadiifiyo wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu sulaymaan bni abiljawn wahuwa abu sulaymaan addaaraaniyu saduuqun yuqdi rawa yani min afraadi bni maaja qaala xadaanaa moxamed bnu saalixin اlmadaniy wahuwa saduuqun yuqdi xadiiduhu fi sunan اlarbaca qala xadaanaa muslim bnu abi maryam wahuwa almadaniyu hiqatu can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man akhraja qofkii ka bixiyo adan wasak min almasjidi masjidka ka bixiyo xaggiisa bana allaahu lahu alla wuxuu u dhisaa beytan guri ayuu fi ljannati uga dhisaa xadiidkan buusiri wuxuu ku cileeyey laba cilo wuxuu yihi isnaaduhu fiihi inqiaac isnaadka xadiidkan inqiaac baa ku jiro waliin iyo dacfi fa ina fiihi sulaymaan bna yasaar ayaa ku jiro ayb sulaymaan bnu yani yasaar wahuwa bnu abi maryamka waaye muslim ibnu yasaar ahaahay abu maryamka ayaa marka wuxuu yahay magaciisa yasaar leedaha lam yasmac min abi saciid muslim ibnu abi maryam ama muslim ibnu yasaar abu saciid alkhudri kama maqlin waxba wa moxamed ibnu saalixin fiihi liin moxamed ibnu saalixna dacfi baa ku jira labadaa cilow marka buusiiri xadiidka uu ku cileeyay misbaaxu zajaajaha ayb laakiin muqaldaay isaga isnaaduhu saxiixun buu iska yeeri ayb wabihi qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu bishri bni اlxakam وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير وهو لا بأس به قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nebiga amara bilmasaajidi masaajidiiba uu amray an tubnaa in la dhiso ayuu amray fi duuri xaafadaha in laga dhiso masaajidda marka xaafadaha in laga dhiso waxaa la diidaa meelaan xaafad ahayn in masaajid laga dhiso oo magaalada banaankeeda daraf iska ah masaajid in laga masaajidku waa dayacma markaas waxaa laga yaabaa de inay u iska noqdo golo xoolaha ay ku hoydaan oo bahallada galaan iyo meel lagu dukanaaba dus masaajidka ku ooda dadka musaafiriinta hadda meel in loo oodo iyo dhib male iyada nacam oo isaga leexdaan laakiin in masjid laga dhiso oo lacag lagu bixiyo meeshiina aan laga addimaynin oo dad aysan degenayn sax ma aha walidaalika meelaha qaarkood deg tuulooyinka iyo degmooyinka iyo qaarkood ama magaalooyinka xataa in masaajid laga dhiso meelo banaanka adraafta ah cid ku tukataana aysan jirin oo kabeliga oo iskaga iska galgalayo ma saxsana waxaa laga yaabaa masaajidda un qandaraas in laysaga soo qaatan xoogaa un meel inta laga dhiso sawir laga qaado la yiraha waa la dhisa masaajidkii kaan lacagti inay saas iska noqdaan ma fiicno bal masaajidda in xaafadaha laga dhiso oo baahi lagu dhiso oo amray nebiga sal alla slam wa an tudahara in la dahiro wa tudayaba oo la udgiyo meeshaan marka waxaad moodeysaa alimaam ibnu maaja laba sheekh oo xadiidkan u leeyahay cabdiraxmaan ibnu bishrin iyo axmed ibnu alazhar cabdiraxmaan ibnu bishr ibn alxakam iyo axmed ibnu alazhar labada marka marku labadooda waa jamciyey riwaayadanna waa keenay xadiidkii matnigan mana kala saarin daahirka marka waxaad moodeysaa cabdiraxmaan ibnu bishrin inuu waan tudahara wa tudayaba laftiisuna uu wariyey ayaad u malaynaysaa saas ma ahan laakiin waan tudahara wa tudayaba waxa warinaayo waa axmed ibnu alazhar keliya marka tanoo kale waxaa fiicnaanayd inuu yidhaahdo wallafdu liaxmed saasaa aada u fiican waayo cabdiraxmaan ibnu bishrin wuxuu wariyey isaga ku ekeeye amara bilmasaajidi an tubnaa fi duuri bisoo ku ekeeye ama markaas kabaad intaas marka xadiidka lagu joojiyey in la yidhaha wazaada axmedu saas oo kale la axmed wuxuu ziyaadiyey habkaas loo kala saaro imaamu muslim iyo imaam annasaa-i waa kuwa aada ayaga aada sanaacadaas ugu dadaalo wa bihi qaala xadahanaa marka waan tudayaba waan tudahara wa tudayab in la dahiro najaasta ee laga dahiro lana udgiyo wa bihi qaala xadahanaa risqullahi bnu muusa wahuwa annaajiyu albaqdaadiyu saduuqun yahim rawaa lahu النasaaئي wbnu maaja qala xadahanaa yacquub bnu isxaaq alxadramiyu wahuwa naxwiyu saduuqun qala xadahanaa zaa'idaة bnu qudaamة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu أمray أن تتخذ المساaجد mساaجidka مساaجida in laga samaysto في الduuri xاafadaha la degan yahay وأn تdهر وتطyب وبه qال xدثنا أحمد بن سنان qال xدثنا أبو معاaوية عن خالد بن إyاس ويuqaaل خالد بن إlyاasna waa la dhahaa هو المdني العdوي imaam المسجد النبوي masjidu nabowigu imaam ka ahaa jiray xagga xadiidka matruuk waayo matruuku lxadiid rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja dhinaca marka xadiidka aada u daciif u yahay can yaxya bni cabdiraxmaan ibni xaaibin wahuwa yaxya bn cabdiraxmaan ibni xaaib ibni abi baltaca almadaniyu hiqatu rawaa lahu muslimu walarbaca can abi saciidin alkhudriyi qaala awalu man asraja fi lmasaajidi qofkii ugu horreeyo masaajidda faynuus u shiday tamiimun iddaariy ayuu ahaa tamiim addaari qofkii ugu horreeyo masjidka faynuus ama nal u shiday tamiim daari buu ahaa marka masaajiddii marka de in la la misbaax loo shido faynuus loo shido ama nal loo shido iyo waa muhim waagii hore marka de qanaadiil iyaa la shidi jiray xilliyadii hore liifado ama faynuusyo ama mataramakiska iyo adbaxaalaad iyo soo martay waqtigaana nalalkaana iska shidan banaa ayb ayb xadiidkan marka ninkaa waxaa ku jiro khaalid ibnu iyaas oo matruukulxadiidka ah qaala baabu karaahiyati nukaacati fi lmasjidi xaakada nacidda la nacay masaajidka dhexdiisa ahaanayso وبه قال xdثnا محمد بن عثمان العثماني أbو مروان qال xdثnا إبراهيم بن سعد عن بن شهاaب عن حمyد بن عبدالرحمن بن عوف عن أbي هريرة وأbي سعيد الخdري أنهma أخبراaه أن رsuل الله صلى اه علي سلم رأىa wxuu arkay نuqاmaة xaako في جidaar المسجد maساaجidka derbigiisa ah korkiisa faتanaaوla wxuu soo qaatay xasaaةan dhagax faxakahaa waa xogay nebiga uma qaala wuxuu yidhi idaa tanakama axadukum midkiin hadduu xaakoonayo falaa yatanakhamana qibala wajhihi hortiisa yownan uxaakoonin walaa can yamiinihi midigtiisana yaan uxaakoonin waliyabsuq can shimaalihi bidixdiisa ha u tufo ow taxta qadamihi lyusraa ama lugtiisa hoose hoosteeda ayb xadiidkan dhowr waxyaabood baa ku jiro masaajidda horta in xaako lagu tufaa derbiyada masaajidda inay khatar tahay oo nebigii arrintaa nebigaa intuu u kacayo gacantiis ku xogay intuu dhagax u qaatay gacantiis ku xogay meeshaas marka waxaa laga fahmaa masaajidda nadiifinteeda inaan loo kala harin oo fadli weyn ay leedahay haddiiba nebigaba ou nadiifinaayo xaggee qof kala joogaa marka nadaafadda masaajiddu ceeb maaha marka qofka inuu meeshii masaajidka oo wax ka yaalaan hadduu arko qofka inuu ka qaado oo masaajidkii daryeelo fadli badanaa kusoo arooray talabaad waxa ay tahay inaan masaajidda wasaq la keenin wasaqda laga ilaaliyo oo hadda marka wasaqda daxaakay noqon kartaa waxay noqon kartaa wax allaale wixii qofkii ku tuka lahay ou dhibsanayo qofka inuu usoo qaato iskaalso wasaq oo urayso oo meeshuu ku istaago aan lagu sujuudi karin hadhow waxaa kamid a cadayga uu intuu caday isku balqamiyo cadaygiiyo dhareerkii ka da-ayo inuu dhigo masaajidka uu saas u dhigto hortiisa ou dhigto sida inuu booska asaga keliya u cabiran yahay oo qof kale uunan ku dukanaynin waxyaabahaas aaday ufa masaajidda dad badanaa ku sameeya weliba salaada subax waxaa lamid a kabaha wasaqdoodao kale in la yska dhigo masaajidka hadhowna laga tago keliya qofka kabaha yaa lagaa xadin isoo fiirsanayo dh hortiisau dhigaa marku qaadaayana ma fiirinaayo intaasoo caro uga tegaa masaajidda waa daalim qofkaas dulmi sameynayo masaajidda ilaahay wasaqow keenayo waxay ahayd inuu ka aruuriyo uu ka xaaqo oo meeshii uu ka nadiifiyo laakiin dadkan maba isla socdaanba waa iska socdaa warba maba hayo masaajidka ku sameynay qaarkood intay xaakada qaataan lugaha ku tirtaan ay haddana meesha ku istaagayaan dadaa yeela iyaguna saas waa qalad iyadana kale mukhaalafaadka waxaa kaloo ka mid a kabaha marka la soo gelayo derbiga banaanka in lagu jafo kabihii oo dhiiqa iyo wasaqle derbiga banaanka masaajidka derbigiisa gudaha iyo kan banaanka isku mid waayo kan gudaha iyo kan banaanka waxba isma dhaamaan midda kale haddii masaajidka derbigiisu ou noqdo meel wasaq badan meesha ilaahay lagu caabudayo adii de gurigaaga ma ogoli bal dadkeenna fiiri qaladka ay galaayeen gurigiisa marku derbiga wareegsado wuxuu sameynaa hal mitir oo kalow silib ku xiraa waa gardarro iyo dulmiga ugu xiraa male dhulka jidkau dadka ka cariiriyey haddii la yidhaha war maxaad siligaan ugu xiray ilmaa derbiga iga iga xariiqayuu leeyahay isaguna masaajidkau soo galaa derbigiisau kabaha ku jafaa ilaahan idinku dhaariye qofkaasi ma fekeraan mase qof fekeraan miyuu idin leeyahay waa qof keliya jeebkiisa ka fekerayo waa oo masaajid aan dhibkiisa ka fekeraynin waxaana laga yaabaa inuusan waxba ku bixinin masaajidkaas ma ayb nin weyn baan mar waxaan ku ihi masaajidka isagoo ku jafaya derbigiisa ilaahay ka cabso derbiga gudaha iyo banaanka isku mid waayo waad edab daran tahay igu yiri shaqo yeelo gurigiisa haddii kab lagu jafo ninkaas waa dagaalamaa baciid maaha inuu qof u dilo masaajidkii in lala soo galo yacni qaabdarada iyo mooryaannimo in masaajidka qofka uu la dhex yimaado la aana laga celi karin wax fiican maaha foolxo waxyaabahaas aadka u tirada badanaa ka mida waxaa ka mid a iscaajka dadka in lagu dhexgeliyo masaajidda dad waxaa jira iyaguna salaadiyaa lagu jiraa kabihii wuxuu rabaa hortiisa inuu dhigto meel sanduuqyada ka horeeya inuu ku rido safkiyaa ka buuxa safkaas gadaashiisuu is- rabaa inuu istaago kabtiiu kasoo tuuraa meesha dadkiioo sujuudsan war nin qof ilaahay u sujuudsan aada korkiisa kab kasoo tuurto yani ay ixtiraamin haadaa ya akhi. dad aadaab beelayaan noqonayba aadaab beelayda xataa ummad qofku caqli keliya qofka ku fakeraya waxaas waa iska ilaalina xataa caqliga bis oo aan diin la barin laakiin xushmadda iyo wanaagga qofkii la baray inay xun tahay waa dareemaa laakiin maxaa iga galay camal waay nacam iyo inaan laga celinayn qof la hadlaayo wax ku qaylina male bal ninka ku qayliyaa laga yaabaa in la yidhaha adiga waa xanaaq badan tahay laleeyahay nacam maxaad saad nagu xanaaqiyaa waxaas camal xanaaq ma xanaaq sax ah waay kaas wax qofkan lilaahi ilaahay dartiis inuu u qiiroodo wax fiican waay maa yani xanaaq qofka ma nafsadiisa miya u xanaaqaani waxaa iyadana lamida salaada subax iyo iridda masaajidka laga soo galo mararka qaar waa adag tahay qofka inuu soo galo xaakaa ka buuxdo nin walba soo ugu cadayanay ugu cadayanayay qofkii meel uu ku istaaga xataa ma helayo marmaha haddii dadka la yidhaha war masaajidku meel weyso uu leeyahay weysada xaakada kutuf waa iyadaa baxayso majaari iyo meelay martay leeda meeshaan laakiin waa degi xaakadii meeshii fadhinay ilaahay in laga cabsadaa fiican masaajidda laga ilaaliyo waxyaalahaas mas'alada kale xadiidkan laga qaadanaa waxay tahay walyabzuq can shimaalihi goorma waayo marka walyabzuq canshi bidixdiisa ha u candhuuf tufo culamada qaar waxay idhahdeen waa hadduu masaajidku caro uu yahay oo ay duugmayso xaakadi yaa laga hadlaa laba waxaana meeshaas iscaaridaya laba xadiid oo midkan daahir ahaan walyabzuq can shimaalihi iyo xadiid marka nebigu sal ll slam uu yidhi xadiidkii ahaa albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun wa kafaaratuhaa dafnuha masaajidka in lagu candhuuf tufo waa dembi kafaaradeedana in la duugo waa midaa dhahay ee qaar kalena marka yacni waxaa ku jiro in nebigu uu reebayo candhuuf tufidii waa qaarna uu maradiisa intuu nebiga ku tufa asoo dadka tusaayo uu yidhi war ama sidaan ha yeelo qofka wixiisa yani maradiisa ha ku tufto ha qaato markaas inta uu masaajidkii kutufi lahaa adigu marka culimada waxay isku hayaan aimada qaar waxay leeyihiin bataatanba masaajidka dhexdiisa candhuuf maba lagu tufaayo laa haddaad maradaada ku tufayso iyo haddaad tiishuu ku tufayso iyo haddaad maba la ogolaba sideedaba mutlaqanba alka albusaaqu fi lmasjidi khadiicatu ay qaateen qaar kalena waxay yidhaahdeen maya waa haddii la duugaayo ama qofka oo maradiisa oo kale ay tahay iyo qalad ma aha adu meesha un inaynan dhibin baa muhim وبه qال xdثna محمد بن طريف وهو أبو جعفر الكوفي صدوq qال xdثna عائد بن حبيب وهو الملاح أبو أحمد الكوفي صدوq رمya بالتشhyع rwى lh النسائي وبن ماجه عن حمyد عن أنس بن مالك أن النبي صلى اه عل سلم ra'aa wuxuu arkay نqاmة xaako fي qبلة المسجد buu ku arkay faqadiba waa carooday xata axmara wajhu ilaa wejigiisa uu guduutay fajaa'athu imra'atun haweeney baa u timid min alansaari faxakathaa way xogtay wajacalat makaanahaa booskeedana waxay yeeshay khaluuqan waxay ku dharoobtay meeshii barafuun iyo udug barafuun jurmile ayay meeshii saartay xaakadii waa uray moogtahay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi maa axsana haadaa alla wanaag badanaa kan waxaana ay samaysay fiicana macna ayb xadiidkan marka sanadkiisu waa xasan wabihi qaala xadaثna mxamed bnu rumxin اlmisriyu qaala akbarana leyt bnu sacdi can naaficin can cabdillahi bni cumara qaala ra'aa rasuulu llahi sal slam nebiga wuxuu arkay nuqaamatan xaako fii qiblati اlmasjidi wa huwa yusalii isagoo tukanaya beyna yaday nnaasi dadka hortooda faxatahaa waa xogay nebiga uma qaala wuxuu yihi xiina insarafa min asalaati markuu salaada ka baxay ina axadakum midkiin idaa kaana fi salaati hadduu salaada dhexdeeda yahay fa ina allaha alleh qibala wajhihi wejigiisa xaggiisuu ahaaday yacni qibala wejihii buu xaggiisu ahaaday qibladii marka yacni ma isdiidayaan ilaahay inuu hortiisa jiro iyo inuu carshiga ka sarreeyo yacni makhluuqaadka qaarkood baa iyagoo koreeyo haddana hortaada ahaan karo so ilaahay maxaad malaynayna dayaxa iyo bishoo kale iyadoo kor jirto iyo haddana hortaada aada ka arki kartaa soo maha haddana maca dalika xadiidkan marka waxa loo jeedaba macnihiisu waxa uu yahay fa in allaha qibala wajhihi marka laleeyahay hortiisa ayuu alle uu jiraa macnaha ee wuxuu kharaja makhraja tacdiim weyneyn iyo ayuu kusoo baxay makhrajkeeda ee ilaahay baa meel kasta joogo in laga wado ma aha ibnu cabdilbarna sidaasuu sheegay aaduuna u faahfaahiyey ibnu cabdilbar alloogu laha isagaa marka wuxuu leeyahay xadiidka waxaa deliishaday muctasilada waxayna u deliishadeen inuu ilaahay meel walba joogo sidaasna sax maaha buu yihi tacaala allahu camaa yaquuluun culuwan kabiiran dabadeedna marka wuxuu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala inuu carshigiisa ka sarreeyo falaa yatanahamana younan xaakoonin axadun axad qibala wajhihi hortiisa xaggeeda yaan u xaakoonin wejigiisa hortiisa في صلاة صلاaدa dhexdeeda وbه qال xdثnا علي بن محمد qال xdثnا وkيع عن هiشام بن cروة عن أبيه عن عائشhaة أن النبي صلى اه علي وسلم xaka wuxuu xogay بuزاaqا xaako في qبلة المسجد ahayd ayuu xogay hذا آkخiره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد